kulankan oo uu daahfuray gudoomiyaha degmada baled xaawo ayaa waxa uu ku saabsanaa wadahadalada bulshada ee dowlada hoose iyo xuquuqda loo siman yahay ee degmada baled xaawo kulanka ayaa waxaa qayb ka ahaa qeybaha kala duwan ee bulshada sida odayaasha dhaqanka habeenka culimooyinka iyo dhalinyaro gudoomiyaha degmada baled xaawo cabdicasiis xareed cabdulaahi ayaa ka warbixiyey ujeedka kulankan dadkii beled xaawo labayntiisii ama maqaawiirtiisii rag iyo dumar waa la fadhiyaa waxaa marka loo baahan yahay waxaa jiro dowlada daris aan nahay sida dowladda etoobiya dowladda kenya annagoo soomaaliya beled xaawo meeshay ku taalla soomaaliya labeya ma ah soomaaliya labeya ma ah say u taalla soomaaliyana uma yaalin annaga annaga qofka caawa baydhabo ku nool ama qofka muqdisho ku nool ama qofka gaalkacyo ku nool xudunta soomaaliya ayuu ku yaallaa laakiin annaga dowlado kale ayaa daris nala ah waxaa loo baahan yahay marka daris wanaag dowladaha dariska nala ah dadka oogu dheereeyo ooguna coddeen ooguna waxqabadka badanna waa odayaasha dhaqanka iyo culimmada shirkeenna maanta aan daafuranayna waa wadatashiga nabadgelyada amniga degmada beled xaawo waa isdhexgalka bulshada dib u dhiska dowladnimada dadkii wada tashada wax meel wada dhigto ayaa dowlad dhista dowladda waa intaan ra'yiga isku dardarsatay oo lisu keenay dowlad qofna ma dhisi kara labana ma dhisi karto laakiin bulshaa dhisan karta haddana saasoy tahay dowladnimada wix la dhisay duminteeda way fududahay laakiin dhisitaankeedu waa agyar dowladdeenni dhexaw awoodda aragta leh markii ay duntay ilaa ay hadda waa ka soo kaban lahan bal taas iskaba dhaaf dowladnimada waa guriga la dhisaayo oo ugu horeeya caawa ninka marka reer uu yeelanayo waad aragtay gabadhii wiilka markay isguusaan dhibka la maraayo qaxarka laga maraayo rafaadka laga maraayo laakiin kala diritaankiisa iyo gurigaas burburintiisa waa wax fudud aad bay u fududtahay dowladnimadeenna markaan ilaashanno annaga oo wada jirno hoyooyin duqey culimo cid kasto aan wada ilaashanno waxaa laga yaabaa in xoogahoo meesha aan joogno waa xuduud muqaadaraadka isu gudbitaankiisa inuu aad noogu badan yahay culimmada masaajidada ha kacdo masaajidada ha ka hadasho muqaadaraad dadka ugu baabi'iyaa wuuna dulleeyaa dhallinyaradan ugu baabi'iyaa in yaro ilaahay u naxariistay moogiin culummada marka waxaa la rabaa masaajidada doorkooda inay ka qaataan oyna ka aamusin wixii wanaag oo degmada doorkeeda laga qaato wixii xumaan eh oo dhibaataba oo cid kasta oy ahaato oo degmada beled xaawo ama shar ama shiddo la maaganna culimo odayaal khayr culimo hoyooyin maamul annagoo wada jirno aan iska qabanno maahan markii ugu horreysay oo degmada beled xaawo lagu qabto kulan looga hadlaya wadahadalka bulshada iyo dowladda hoose